Shacabka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ayaa waxay cabasho ka muujinayaan biyo-yaraanta soo wajahday dadka deegaankaasi iyagoo sheegay in dalagyada ay beereen ay u dhimanayaan biyo la'aan awgeed taasna ay caqabad ku keentay dadka deegaanka ku nool. Haddaba qaar ka mid ah dadka ku nool tuulada Banaaneey oo la hadlay idaacadda Snai ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladda tuulada Banaaneey ay haatan ku sugan tahay iyagoo sheegay in ay la ildaran yihiin biyo la'aan saameysay nolosha dadka ku nool deegaankaasi iyagoo sidoo kale sheegay in halkii fuusto biyo ay ku iibsadaan in ka badan shan iyo afartan kun oo shilinka Soomaaliga
fuuskadii afartan iyo shan kun oo shilinka Soomaali ah asna way maana as inta ku maana biyihii hubigana waa cagaartay malcaawo kara taasaan nahaasha
biyaha aan cabno waxaan ka doonanaa magaalada tanjowr aan ka doonanaa ceelka farjano aan ka doonanaa qofkii gaari leh gaarigii ku doonta iyo qofkii dusha ku doontaba labadaas nooc ayaa loo kala adeegtaa biyaha loo doontaa waxaan u baahannaha markaa maadaama dhibaatooyinkaas ay noqdeen wax nagu soo noqnoqonayo ina aan helno dad naga saacido
maanta aadaas muusaame kuwii oo biyaha keeri ayxa ay warka dhigin kuwii biyaha keeri oon ka celnin ayxiyaa baaqaad wax hadda oo guryaha oo nuu yaal malaha waxaa ku yaala qaar bariisaa ku yaali qaar waxaa ku yaali kamaygeley qaar waxaa ku yaali nyaanyo digir iwaraska dhigin dhibaatooyinka ay geysan karaan dadka way wada dareemi karaan marka anyaxii wuxuu reebay koronkaradiioo reebay koronkaraduna aaday u dhib badan tahay waa midaan bii weynin oo meesheeda ku boodboodayso lunkiina saameyn u geysanayso hadda waxaan uga cabsi qabnaa hadda guga lunkaan abuurayno ina koronkaradii saameyn ay noo geysato deegaanada hirshabeelle ayaa waxaa soo wajahay xaalado biyo la-aan ah iyadoo deegaano qaarkood loo sameeyey biyo dhaamin walow hadda la gudagali rabo bisha barakeysan ee ramadaan taasna ay dhibaato ku noqon karto dadka danta yar ee aan awoodin inay iibsadaan biyahaasi